sanad walba jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaa kasoo baxa dhalinyaro baratay culumta noocyadeeda kala duwan kuwa oo xiliyada ay suuqa soo galaan la kulma culeysyo dhanka shaqa la-aanta ah dhalinyarada la kulanta culeysyada dhanka shaqa la-aanta ah ayaa isugu jira kuwa dalka ka tahriiba iyo kuwa la daaladhacaya shaqa la-aan halka waxyaroo kasoo haraana ay abuurtaan fursado ganacsi qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku nool degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey sababaha keenaya in goobaha shaqooyinka ay ku yaraadaan gabdhaha magacaygu waa xamdi waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku dhaqan gobolka jubbaland khaasatan degmada dhuubley haddaan dhalinyarta magaaladanahay waxaan ka cabanaynaa shaqo la-aan baahsan shaqo la-aan baahsan oo dhalinyarta xag walba ha ahaato xagga dhalinyarta waxbaratay iyo kuwan waxbaranin iyo kuwa xirfadaha leh iyo kuwaan aqoonta lahaynbo shaqale i baahsan oo dhan walba ka jirto dhanka wiilasha dhanka gabdhaha dhanka haweenka dhanka aabayaasha saas haddii shaqo la waayo waxaa badanaysa macaruusha ku imaanaysa dadweynaha laakiin haddii shaqo la helo qof walba wuxuu maareyn karaa qoyskooda waxaan codsanaynaa in hal abuur loo sameeyo dhalinyarta hal abuur loo sameeyo ay ku shaqaystaan ay qoyskooda ku kaafin karaan